halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow satirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni safarka kulibana samaha masiixoon sabilaahay naga yeer
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris guubaabo iyo weliba dhiirogelin isagoo guubaabinaya masiixiyiinta ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka koowaad aayadda saddex iyo tobanaad oo leh sida tan haddaba isku giijiya guntiga maankiinna dhug yeesha oo aad u rajaya nimcada laydiin keeni doono markii ciise masiix la muujiyo markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal aayaddii afar iyo tobanaad ee isla cutubka koowaad markaasoo rasuulku uu lahaa idinkoo ah carruur addeec leh ha raacina damacyadiinnii hore oo aad ku samayseen jaahilnimadiinnii haddaba waxaa rasuulku uu leeyahay idinkoo ah carruur addeec leh waa qorniinka kan inagu hagaya addeecista waxaad xusuusataan in rasuul yacquub uu inagu yidhi noqda kuwa hadalka yeela laakiin ha ahaanina kuwa hadalka maqlo oo keliya marka ay sidaasi tahay hadalladii ilaah inama siiyaan rajo oo keliya laakiin waxay inoo hoggaamiyaan dhanka addeecista hadalladii ilaah uu inagula hadlayo waa in la addeeco oo waa inaynu u dhacno tusmooyinkooda maxaa haddaba ilaah uu u doonayaa inaynu ka soo tagno qaab nololeedkayagii hore waxa ugu wacan in uu doonayo inaynu hadalladiisa u soo jeesanno kuwaasoo ahmiyad weyn u leh qofka rumaystay nolosha masiixa ha raacinina damacyadiinnii hore waa inaan innaga la soconin qaab nololeedkii hore waa inaynu dadka u muujinnaa inaynu iska beddelnay xagga gudaha ama fikirka iyo inaynaan dadka u dhoollo cadeen iyadoo aynan xagga gudaha kala jirin qofka waxaa la doonayaa in sida aynu qofka u aragno aynu ula hadalno ama ula macaamiloonno la dooni maayo inaynu wax u qarinno qofka oo aynu la mid noqonno gabyaagii soomaaliga ahaa oo yidhi allahayow nin ii daran maxaan daafta hore seexshay nin ii dayaaqsanayana maxaan daafi u kariyey ma degdegina xaajada maxaan hadalka deeqsiiyey nin aad og tahay inaad necab tahay ayaad soo dhowaynaysaa taasi la dooni maayo dhegaystow haddii aadan qofka jeclayn bannaanka kala mara oo been ha isku sheegina markaan faallada soo gaabiyo dhegaystow la dooni maayo inaynu noqonno kuwo laba wajiilayaal ah waa inaynu ilaah dhankiisa u badanno oon dadkana u muujinno in rumaysadkeennu uu yahay mid aan laba weji lahayn oo hanuunkuna uu yahay mid dhammaystiran haddaan faallada aayaddii afar iyo tobanaad intaasi uga baxno ayaannu iminka dib ugu soo noqonaynaa meeriska cutubka koowaad aayadda shan iyo tobanaad waa baalka afar boqol iyo shan waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiinse siduu kan idin yeedhay quduuska u yahay idinkuna sidaas oo kale dabeecaddiinnii oo dhan quduusku ahaada quduusnimadu waa shay aan aalaaba la garanaynin ama si qaldan loo fahmo badanaa dadku waxay quduusnimada u fahmeen wax layska dhigo iyo in wax waliba ee nolosha quseeya aragti kale laga qaato waxay la noqonaysaa in wax waliba si kale loo arko iyadoo dadka kale oo dhan loo arkayo sida wax aan waxba ahayn ha yeeshee saaxib rabbigu wuxuu doonayaa in qofnimadaadu ayaan dhallan rogmin wuxuu doonayaa inaad nolosha ku raaxaysato oo aad faraxsanaato taasina ma ahan in loo macnaysto inaad ku raaxaysato waxyaabo kuu keenaya dunuub laakiin waxaa la doonayaa inaad ku raaxaysato noloshan quduusnimadu waxay nolosha ruux ahaaneed u tahay caafimaad isla sida nolosha jidhku ay caafimaadka ugu raaxaysato kuwa caafimaadka qaba waxaa ka muuqda dhiifoonaan iyo rajo iyo fayaqab quduusnimadana waxay nolosha ruux ahaaneed siisaa caafimaad iyo fayaqab xagga gudaha ah haddaba waxaynu u baahannahay dadka ceenkaas oo kale ah maanta haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan maxaa yeelay waxaa qoran idinku waa inaad quduus ahaataan waayo aniguba quduus baan ahay haddaba markaan oo la leeyahay quduus ahaada anigaba quduus baan ahay ayaan loo fasiran karin in quduusnimadayadu ay gaarsiisnaato heerka ilaah ilaah waa kaamil oo innagu ma yeelan karno heerka kaamilnimada ilaah inta aynu dunidan ku noolnahay waxaanse la kulmay kuwa ay la tahay inay gaareen heerka quduusnimada ilaah uu ka doonayo balse heli maayaan qof uga markhaati kacaya inay gaareen heer quduusnimo oo gaarsiisan heer lagu tilmaamo kan ilaah haddaba maxay ka micno tahay marka rasuulku uu leeyahay isagoo soo xiganaya qorniinka quduuska ahi oo xusuusinaya dadka wixii ilaah uu yidhi markuu lahaa quduus ahaada waayo aniguba quduus baan ahay haddaba ilaahaynu waa kaamil oo wuxuu leeyahay shakhsiyad wanaagsan inkastoo aniga iyo adigu aynu bini'aadan nahay haddana xagga garaadka ayaynu ka weynaanaynaa oo carruur sii ahaan mayno markii aynu baranno hadalladii ilaah haddaba haddii qof carruur uu yahay waa xagga ruuxa ah haddana wuxuu leeyahay fursad uu ku koro ama xagga ruuxa uu kaga baaluqo balse haddii uu wakhti dheer qofku masiixi ahaa laakiin aanu dhalinin wax midho ah qofkaas isaga ah waxbaa ka qaldan maadaama aynu masiixiyiin nahay waa inaynu xagga ruuxa ka kornaa haddaba su-aashu waxay tahay sidee baa lagu helayaa koritaanka ceenkaas oo kale ah waxaa lagu helayaa hadalladii ilaah ee nool haddaan dib ugu soo noqonno meeriska cutubka koowaad ee warqaddan koowaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan haddaad aabbow ugu yeedhaan ka nin walbaba u xukuma ee xashala'aan iyo sida shuqulkiisu yahay cabsi ilaah isku dhaafiya wakhtiga aad qariibka tihiin waxaa rasuulku uu leeyahay kan ee xashala'aan wax u xukuma haddaba ilaah wuxuu xukumaa shuqulka nin walba iyadoo aan dadka loo kala eexanaynin ilaah ma leh qof u gaar ah ilaah wuxuu u xukumayaa shuqulka mid waliba oo masiixi ah si daacadnimo ah ama si daacadnimo ay ku ladhan tahay taasina ma ahan wax quseeya badbaadada waxaase ay qusaysaa sidii noloshayadu ay ahayd ama ay tahay inta aad dunidan ku nooshahay haddaba xaqiiqada ah in ilaah uu ina xukumayo waa inay inaga dhigto kuwo deggan oo fiiro gaar ah siiya nolosha maanta waa inaan hubsannaa inaynan iskula muuqan kuwa dadka ka sarreeya ama isla weyn haddaba miyaad wejigaaga farxad iyo wanaag ka muujisaa meel waliba ee aad tagto iyadoo weliba ayaan wejigaagu farxad ka muuqan xagga gudaha waxaan kuu sheegayaa saaxiib injiilku dadka ma siiyo rajo dhimatay ama la been abuuray injiilka wuxuu beddelaa nolosha dadka wuxuuna ina siiyaa rajo nool oo ku xidhan sarakiciddii masiixa mu'miniinta ilaah waxay nolol ku yeeshaan masiixa oo ah badbaadiyahooda kaasoo fadhiya haatan gacanta midig ee ilaah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee warqaddan koowaad ee rasuul butros ayaa waxaannu idin akhriyaynaa aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaad ogtihiin inaan dabeecaddiinnii bilaashka ahayd oo aad awoowayaashiin ka dhaxasheen laydinkaga soo furan waxyaabaha baaba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka laakiinse waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiix oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo in toona aan lahayn waxaa rasuulku uu leeyahay waxaad ogtihiin waxaa rasuulku uu leeyahay waxaad ogtihiin waxaa rasuulku taasi uu ula jeedaa inay garanayeen yuhuuddii uu la hadlayay in la soo furtay labadaasi aayadood rasuul butros wuxuu kaga hadlayaa howsha ilaah ee ah badbaadadaada waana furashada lagaa soo furtay dembiga saaxib waxay ahayd inuu adiga qiimi kuu bixiyo aniga iyo adigaba waxaynu hoos joognaa xukunka ilaah waayo waxaa qorninku uu leeyahay naftii dembaabtaa way dhimataa sida ku qoran kitaabkii xisqeel cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda afaraad ilaah weli waa sidiisii oo naf waliba oo dembaabta way dhimanaysaa welibana ilaah isma rogrogo ama wadcigiisa ma beddelo waayo isagu waa isku mid shalay iyo maanta iyo weligiis waxaana mar waliba ilaah uu ka hor imaadsan yahay kuwa sharka leh waxaa dadka ay imanka yidhaahdaan waa kuwa ilbaxa ah waxaynu noolnahay wakhti cusub waxaana loo baahan yahay fikirro cusub iyo damiir cusub laakiin waxaan idiin sheegayaa in ilaah aannu isbeddelin wax keenaya inuu isbeddelo ma lahan waayo wax waliba wuxuu ka garanayaa bilowga welibana ma ahan sida dadka oo waxyaabaha ayaan ogeen ka akhriya jaraa'idiyada wax waliba horay buu u sii og yahay cidina ma weyddiiyo mana jiro wax ka habaabin kara tubtiisa wuxuuna leeyahay nafsaddii dembaabtaa way dhimataa waxaa kaloo rasuul butrosna uu leeyahay inaan dabeecaddiinnii bilaashka ahayd laydinkaga soo furan waxyaabaha baaba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka haddaba inkastoo dahabka iyo naxaasta la sifayn karo oo inta weel lagu soo ururiyo dab lagu soo shidi karo haddana weli waa wax baaba'aya markaana laynaguma badbaadin dahab iyo qalin baaba'aya waxaa rasuulku uu leeyahay dabeecaddiinnii bilaashka ahayd ee aad awoowayaashin ka dhaxasheen taas laguma helo badbaado noloshuna giddigeedba wax qiimo ah ma yeelateen oo waxay ahaan lahayd bilaash haddaan la arag furashada masiixa marka lama arko wax ka qiimo yar nolosha bini'aadanka haddii furashada masiixa laga reebo wax waliba oo dunida jooga micno bay leeyihiin ha ahaadeen xayawaanka duurjoogta ah ama kuwa dabjoogta ah ha ahaadeen kuwa badda ku jira ama haadda hawada amase ha ahaadeen xidigaha cirka ka muuqda intuba waxay leeyihiin asbaab ama ujeeddo hagaagsan qorraxda dayaxa iyo weliba xidig waliba ee samada ka soo laadlaada ujeeddo ayay leeyihiin haddaba aadmiga aan ilaah lahayn isaguna macno ma lahan haddaba laynaguma badbaadin waxyaabo baaba'aya marka ay sidaasi tahay wax lagu iibsan karo badbaadadu ilaah xaggiisa inooga timid lama arko haddaba saaxiib maxaad adigu leedahay ama haysataa oo ilaah uu kaaga baahan karaa ee uusan haysan haddaba anigu waxaan garanayaa sida aanan qiimi u lahayn ilaah la'aantiis waxaan kaloo bartay in ku-xirnaanta ilaah ay wax waliba iiga muhiimsan tahay oo wax lagu doorsadana ma lahan waxaan kaloo bartay in wax waliba ee ilaah uu igu yidhaahdo ama aan hadalladiisa ka akhriyo ay run yihiin waxaanan bartay saaxiib inaan la arag wax anigu aan haysto oo ilaah uu u baahan yahay waxaase jira wax ilaah uu hayo oo anigu aan u baahanahay badbaadadiisaba ha ugu horraysee haddaba maxaynu innagu isku furan karnaa oon eedda iyo dembiga isaga bixin karnaa lama arko wax aan ku bixinno su-aasha kale ee taasi ii raacsanina waxa weeye sidee baannu markaa isku badbaadinaynaa maxaa rasuul butros uu leeyahay laakiin waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiixa oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo in toonan lahayn mar kale ayaa rasuul butros wuxuu inoo sheegayaa in dhiigga masiixa aan wax lala simaa jirin sidaan horay idinku soo sheegnay dadka ahludiinka ah kama hadlaan dhiigga masiixa oo kiniisadaha qaarkood ayaanba lagu soo qaadin wax ku saabsan dhiigga masiixa waxaanay ku doodayaan in dhiigga uu yahay wax aan lagaga dhex hadli karin kiniisadahooda hase yeeshee aniga ilama ahan wax aan laga hadli karin oo siloon laakiin waa wax toosan in dhiigga masiixa loo sheego dadka rasuul butros ayaa isna ugu yeeraya dhiigga masiixa mid qaali ah waa wax ka sii qaalisan dahab iyo weliba qalinka oo beryahaasi wax waliba ka qaalisnaa oo wuxuu leeyahay oo ah sidii wan yar oo aan ceeb iyo in toono aan lahayn simon butros oo masiixa la noolaa muddo saddex sannadood ah ayaa wuxuu leeyahay dhiigga masiixu waa wax aan ceeb iyo in toono aan lahayn wuxuu leeyahay masiixu wuxuu ahaa mid aan dembi lahayn waxaanan qaadanaynaa hadallada rasuulka qorayaasha maanta layskuma hadlayn karo oo waxay wax u qorayaan lacag ha yeeshee simon butros kuma uusan jirin qorshe uu lacag ama maal ku tabcayo wuxuuse diiradda saarayaa sidii dadka uu ugu sheegi lahaa ama dhexdooda uu ugu markhaati furi lahaa silicii iyo qodbiddii masiixa oo ay tahay in dadka lala wadaago wuxuu rasuulku leeyahay haddaan idinku celiyo wixii laynagu badbaadiyey sida tan laakiinse waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiix oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo in toono aan lahayn taasina waa jumlad isa soo taraysa oo dhammaystiran oo rasuulku uu kaga warramayo badbaadadeenna ama furashadeenna taasina hubaal waa wixii ilaah aniga iyo adigaba uu u sameeyey haddaan horay idinku sii wadno cutubka koowaad ee warqaddan rasuul butros ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda labaatanaad sida tan isaga horaa loo yiqiin intaan dunida la aasaasin laakiinse wakhtiyadii dhammaadkoodii ayaa loo muujiyey idinka aawadiin wuxuu rasuulka oo ruuxa quduuska ah ee ilaah uu ka dul hadlayo uu leeyahay isaga horaa loo yiqiin intaan dunida la aasaasin haddaba doorashada madaxa bannaan ee ilaah ayaa isaga horay loogu doortay waxayna ku ahaatay go'aan rabbaani ah oo ku sallaysan qaadirnimada ilaah oo dhaafsiisan wax waliba oo doorashadiisana waa kaamil waxaan u malaynayaa in garashadeenna yar marka la eego tan ilaah ay keenayso inaan ilaah wax waliba uga harno wuxuuna leeyahay qalbi ama niyad teenna ka sarraysa ama ka weyn garashadii ilaah ee sarraysa waxay dhaafsiisan tahay wax kasta haddaba wuxuu rasuulku inoo sheegayaa aqoonta sarraysa ee ilaah ee uu ku garanayay masiixa intaan dunida la uumin haddaba masiixu waa wankii ilaah ee horay loogu diyaargareeyey dadka intaan dunida la uumin waxay taasu muujinaysaa garashada baahsan ee ilaah taasoo aan xadaysnin marka wuxuu leeyahay doorka ah in wax waliba sida ay tahay uu u go'aamiyo iyo in doorashadiisa innaguna aynu xushmayno ama qadarinno waxaannu dhammaantayo u wada baahannahay badbaadiye oo welibana midkaya waliba wuxuu ku jecel yahay jacayl dhammaystiran waana jacaylkii gaarsiiyey inuu inoo keeno badbaadiye haddaba uma baahni wax kale jacayl iyo naxariis badan oo furasho igu siiya nimcadiisa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan ayaannu isla eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinkoo isaga aawadiis ku ah kuwa rumaysan ilaaha isaga ka soo sara kiciyey kuwii dhintay oo ammaanay isaga in rumaysadkiinna iyo rajadiinnu ay ilaah ku xidhnaadaan aawadeed wuxuu leeyahay rasuulku ilaaha isaga ka soo sara kiciyey kuwii dhintay wuxuuna markan iyada ah simon butros ina xusuusinayaa sarakicidda ciise masiix dhimashadii uu ka sara kacay wuxuuna raacinayaa oo uu leeyahay markii aad garataan in masiixu uu sara kacay waxay taas idin keenaysaa buu leeyahay inaad rumaysadkiinna iyo rajadiinna ay ilaah ku xidhnaadaan aawadeed rasuul butros waa rasuul lagu yaqaan inuu adkeeyo rajada rajaduna waxay ku dhex jirtaa masiixa waana inaynu leennahay badbaadiye nool waana kan imaanaya maalin maalmaha ka mid ah oo u imaanaya inuu kiniisaddiisa kula kulmo hawada haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sidaad naftiinna u daahiriseen markaad addeecdeen runta xagga jacaylka walaalnimada oo aan iska yeelyeel ahayn aad iyo aad qalbiga isaga jeclaada wuxuu rasuulku leeyahay sidaad naftiinna u daahiriseen markii aad addeecdeen runta xagga jacaylka walaalnimada hadalladii ilaah waa shay daahiriya nafsadda qofka waxaannu garanaynaa in telefishinada maanta kuwo badan ay ka xayeysiiyaan badeecaddooda waxayna dhammaantooda marka ay alaabtooda xayeysinayaan inooga dhigayaan shay qaali ah oo ay tahay inaan si deg deg ah shaygaasi ay xayeysinayaan u iibsanno waxaa ka mid ah saabuunta iyo waxyaabaha dharka lagu maydho waxaanse kuu sheegayaa dhegaystow tan keliya ee nafsadda bini'aadanka lagu dhaqo inuu yahay hadalka ilaah waa waxa keliya ee ka mayri kara qofka xargaga dembiga waa hadalladii ilaah waxaa qofka ka mayri kara dembiyadiisa oo badankeen waxaannu u baahannahay inaynu ku soo dhowaanno waxaana rasuulku uu ku talinayaa oo uu leeyahay aad iyo aad qalbiga isaga jeclaada xidhiirka ama sida aad ugu dhowdahay hadalladii ilaah ayaa keenaysa xidhiirka aad la leedahay rumaystayaasha kale haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara rasuul butros wuxuu dib inoogu soo celinayaa hadalladii ilaah wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan howshii ilaah ee samata bixinta wuxuu garanayay howsha muhiimka ah ee ilaah inay ahayd in masiixu uu inoo dhinto taasina ay ku imaanayso furashadeenna waxaanay taasu dhacday ugu dhowaan laba kun oo sannadood ka hor oo wax aynu ku dari karno ama wax aynu ka qaadi karno badbaadadaasi lama arko waa badbaado dhammaystiran oo ilaah haddiise aad doonayso inaad ka mid noqoto mu'miniintii ilaah waxaa lagaa doonayaa inaad mar kale dhalato oo aad xagga ruuxa ka dhalato waana wixii sayid ciise masiix uu ku yidhi ninkii farrisiga ahaa ee la odhan jiray nikodemos sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadaha kow ilaa shan inkastoo aynan idin akhrinaynin dhegaystayaal nikodemos wuxuu ahaa nin ahludiin ah waxaana lagu leeyahay waa inaad ruuxa ilaah mar kale ka dhalataa waxaana la mid ah mid waliba oo doonayo inuu noqdo xerta masiixa rasuul butrosna wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo labaatanaad oo ah aayad caan ku ah masiixiyiinta dhexdooda sida tan idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara
malintuimat intamogayan dhib qabaa dhakhtar maadiyo midhka uu yidhaa loo maqsuudayo dhibka oo mugdiya maalin buu ka dhigay mise waa masiir waa markhaati runaa maalintuu yimaad inta moogaya murugo iyo dhibqaba magaciisaba dembi maynayo maamuus runun kumutaystay sharaf sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyo masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin